الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا بسم الله الرحمن الرحيim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal meel welibo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna andalus bodkasti xalaqadeenna maanta waxaa martii noogu ah sheekh cabdiweli cabdulaahi muudey abu muxamed oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga soomaaliya sheekha waxaan kala sheekaysan doonnaa sooyaalkiisii dacwadeed iyo taariikhdii uu goobjoogga u ahaa inta aan ku guda jirno barnaamijkeenna ugu horreyntii sheekhana soo dhowow
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأن دوهي إذا عد أندلس وكل دوه بارك الله فيك waa tahay sheekhana su-aalaheenna iyo barnaamijkeenna ayaan sii guda gelaynaa burburkii dowladdii kacaanka kadib dadku way kala jihaysteen halkee ayaad adiga qabatay su-aashaas inay isugu jirto ayaan filahayaa laba su'aal meeqo sana ayaad jirtaa ka dhalanaysa xilligii burburka uu dhacahayay iyo inteed aaday burburkii kadib waana filaya inaad iweydiin doontid su-aashaas laakiin wakhtigii burburka waxaan u fadhiyey imtixaankii foomfoorka ayaan u fadhiyey waad fahmi kartaa marka xagga sanada ama da'da marka aan jiro jamaal cabdinaasir ayaan dhiganahay oo imtixaanka igu dhacay maalin axada oo yaa Qabta kugu burburkii- dhacday.
qabta igu dhacday su-aasha labaad haddaan u gudbo xusuustayda markaan dib u celiyo waxaa waddanka ka bilowday dagaallo ahli ah aniguna kama aanan qayb qaadanin dagaallada qabyaaladeed weligay allah ayaan uga mahadnaqahayaa tabaaraka wa tacaala ama ku mahadsan oo aan ii dhiibin qori qabyaaladeed kadib markay soo kululaatay magaalada muqdisho oo ay bilowdeen dagaaladii umuladooxa aniga waan ka baxay waxaana u jihaystay dhankaas iyo dhulka barakaysan ee xaramaynka waa garta wadankana waxaan ka tegey kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo labadii waa garta xilligaasaan isaga hijrooday ismaaciilow Mhm.
wadanku fowdo ayuu ahaa Ee, si qaabka horta loo baxay markii la baxahayey nimba qaabuu ku bax qof gaari buu raacay qof doon buu raacay qof lugtiisa ayuu ku hayaamay Ee, qulqulato badan iyo socod badanna waa nagu wada jira dhammaankannaga Mhm.
Ee, bixitaanka iyo sababka aan u baxay inaan ka badbaado dagaaladan ahliga ah ee dalka ka socda Mhm.
oo ilaahay iga badbaadiyey inaanan qorar u qaadin iyo inaan waxbarasho u raadsado dhulka iyo xarameynka maadaama ay tahay meeshii nebiga laga soo saaray calayhi salaatu wasalaam aniga marka waxaan ka mid ahay dadkii waddanka ka baxay markaasna sidaas ayaan ku tegey dhulkii barakaysnaa ee nebigeena maxamed laga soo saaray calayhi salaatu Waa wasalaam tahay.
halkaas ayaana muddo ku nagaaday Mhm.
kuna soo gutay acmaal aad u fara badan oo waajib ugu ahaa waayahay marka safarkaas Inaan nooga waran sidee ku bilowday safarka Een, xarameenka sidee ku tagtay sidaas ku tagta sax waa safarka isaga ah kolley dadkii gaadiidka ku baxan ka mid ahaayo Mhm.
ethoobiyan sii sii maray oo deris nala ah Mhm.
waxaan ka bacdi uga gudbay eliteria oo aan bad ka raacay Waa marka garta.
qisaskii noogu culeyska badnaa waa markii aan eliteria gelaynay eliteriyadu eliteri- eliteriga soomaalidu aad bay isaga ilaaliyeysay kontarool adag baana u yiilay Mhm.
in loo gudbana way diidanayeen dhankooda Mhm.
marka qoladii ugu horreysay ee qadkaa jebisaan ka mid ahayno kontaroolkii baan goor galaba intaan gaariga ka degnay annagoo badan oo rag iyo dumarba iskula jira yaan lug ka bilownay inaan kontaroolkii ka wareegno galabtii lugta aan bilownay habeenkii oo dhan waan soconnay subaxii dambe laba saac ayaan kontaroolkii dhanka kale uga gudubnay jidkii baan soo dhexgalna marka iyadoo xoogaa wixii la watay iyo sahaydina ay yaraadeen dad dumarana ay nagu dhex jiraan waxay nagu keenta haddana inaan jidkii soo dhex istaagno ma xasuusataa tirada aad ahedeen markaas taqriiban waxaan dhammayn ilaa iyo soddon iyo shan qof ilaa iyo afartan miyaan ahay waa badnayn dib baa marka noola soo celshay inta kontaroolka loo sheegay soomaaliya baa meeshaan joogta kontaroolka dib noogala soo celshay nimankii baan na wareystay marka nooli bayna siiyeen maxaa idinku wacan inaasaan u wareegtaan hadda dalkayni dagaal baa ka socdo idinkuna waadna celinaysaan annagana waxaan rabnaa inaan idinka gudubno baddaan aan ka tilaabno dib dambe marka kolley wayna gudbiyeenoo wayna qaabileenoo waxayna geeyeen wadankii eliteria waa garta kabacdina muqallisiin baa imaaday kuwii waan la heshiinay doon adiga qaadaysa toddobaatan ilaa lixdan qof yaan markii meesha ka raacnay soomaalidan annagaan u ahaynay indha u ahayn waa ugu horreyn micnaha qole meesha ka tilaabta soomaalida o dhan markaa way ku soo yaaceen tahriibka meeshaas badda saddex saaca badda lagu jurayaa maqribkii baa doonta raaci saddex saac habeenaa meel la yidhaha mukalla oo xeebaha dalka yaman ka mida ayaa saddex saac nagula dejiyey meeshaasa inta nagala qaadaa xeradii la dhahaya jaxiimo ay cadan ku tiilnay meeshaasaa nala geeyey maxaa loogu bixiyey jaxiimo waa meel aad u kulul
dadka ku dhegeysanaya u sawir marka laga hadlo yamanta qaybtan sancana way qabooda oo barafaa ka da-ay qaybtan cadanna waa magaalo aad u kulul oo heerkulkeedii uu zaa'id yahay markasaasay jaxiimo ugu baxsheen xero waxaa ku taallo soomaalida ay qaxootiga ay u warsameeyeen wixii yimaado tahriib ku yimaado ta la dejiyo la samaynaya lakiin anigu maanan kusii daahino waxaan ka sii aaday tahriib kale oo ilaa sanca tegayo sancaadana ka tegay sii tahriib samcaadana ka tegayo waxaan aaday sacuudi arabiya sacuudi arabiya muddo shan iyo toban maalina yaa waxaan u lugeynaynay jeesaan waa gobolka xuduudka ku yaala maalintiina waa lugeynaynay habeenkiina waa seexanaynay habeenkiyaa la lugeynaya mugdigaa lagu dhuumanaa maalintiina waa la seexanaa mina habeenkiina waa la lugeynaya dhulkuna waa dhul saxraa dhul saxraah oo cidlaah oo bannaan waaye tuulooyin oo waxaan sii maraynaa dad scuudiyaana ay degan yihiin jeesaan markaan galnay baa haddana qaybna waa fakatay qaybna waa la qabtay anigu qaybtii la qabta baan gala oo xabsi baan gala marka waa hadda igu dhalisay mar kastoo aan kelimo jeedinayo inaan dadka xabsiga ku jiro aan u ducaynayo waa waxa igu dhaliyey waqtigaasi kasoo bilaabtay xabsigii ugu horreeyey oon galo muddo hal bila yaan ku xirnaa hal bil xagee marka laydinku xiray marka jiddaan nagula xiro waa nagala qaaday jeesaan jiddaan nala geey soomaalida hadda ay degan yihiin jiddadaas markaan nala xiray xabsigana laga hal bilaan xirnayn markii dambe imtixaanaad baa soo dhawaaday in dalkii laysu soo celiyo yaa imtixaanaad ku soo dhawaaday marka wadankiina hadda dagaal qabyaaladii aan ka soo cararabaa ka jiro eerbollo macmalaa ka dhisanoo qaabaan hadda nafteeda iisii inaan ku noqdo waa igu cuslaatay himiladii aan rajaynahayay inaan gaarana welima aanan gaarinoo ama nebi maxamed meesha caleyhi salaatu wasalaam laga soo saaray nabad ku tagtaabay iga ahayd laakiin waa lay qabtay qadaruraxmaan meeshii markaan xirnaa muddo bila baa safaaradda etoobiya timid iyo tii soomaaliya anigoo tii etoobiyaan feel ka galay aftirsiimo beel anigoo aanan u dhalanoo qabaa'isha degan ee etoobiya waan ku aftirsaday
maxaa kugu kalifay waxay u kalifay amaad ka badbaadaahoo soomaaliya aan lagu celino etoobiya haddaad tagta haddana jidkaad aad ku soo laatarxiila ka cabsanaysa tarxiil tarxiil xabsi waxaan ku jiraaba in laygemo oo waddanka laygu celiyo waaba hadeertaan waxa aanu addu meesha u taagan marka sababka safaaradda etoobiya u tagta waa arrintaas safaaradda haa ay micnaha meeshaa noogula keenaba wixii etoobiya u dhashana waa la qaadaya wixii soomaali rasmiyana soomaaliya loo qaadaya marka waa isku dhex jirna waa garta marka walaal u dhashay etoobiya baan meesha kula heshiyo ore dhaqla baan ku siinahayaa hee saaxiibow waxaan rabaa inaad igu wareejiso warqadaadii imtixaanka anigu waa ku dhacayo meeshi markaan tegey luqadan xamaraawiga xoogaa maxaa tiri iyo maxaa waaye iyo xaawaaye unbaan ku hadlahayaa ninkana lahjad buu uga raadinahayaa ninka oo safaaradda jooga lahjadda dadka ay ku hadlaan etoobiyaanku uga raadin lahjaddii waa iga waay xamaraawi baa tahayba wiili wuxuu ugu qoray diyaaraddii soomaaliya aadaysa waxay diyaaraddaas baxaysaa galab arbaca bay ahayd axadday baxaysaa diyaaradda soomaaliya aaday etoobiyankuna waxay baxayaan jimcada tii etoobiya soo hormarta marka adeerkay oo sacuudiga joogay baan markaa u fariin dirsaday oo markii horena tahriibka oday iga ahaa inaan xarameynka tago adeerkii baa iigu yimid xabsiga ninkii aan la heshiiyey dhaqaalihii aan kula heshiiyey baan iraga bixi dhaqaalihii baa sidaan isaga baxshay ninkii waxaa idhi marka haddii la yeersho aniga unbaa farsi taaganhaye adigu hasku hadlin marka suuraddiisaana ku dhegan sawirkiisaa ku dhegan bidaaqada la soo sameeyo la raba diyaarda in lagu raaco marka meesha ay imaadeen carabtii waa nala weydiiye dhulkaasna waagaas waxaa haystay boqor fahdaa haystay oo xabsiga hadda culees badan kama jirino marka la fiirsho ay nooc cuntaa la cunahayayilkaan kasoo qaadaba meeshaan cayilkan soo qaadaba xabsimaba ahinba waa dhul iska barwaaqaysan xarameynku ninna xiif baan iska ahaa waagaa hore adigu xabsigaas wuxuu ahaa xabas saa iska barwaaqaysan boqor fahdaana waddanka haystay kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii markaan meeshii teganay ninkii baan la heshiiyey sidii baan bahashii uga iibsaday habeen jimcaha marka nala askartii timiday magacyadaa la yeershay baabuurkii baa nala saaray magacuun markii ay yeersheen anigu magaci anigaa sheegtay aniga weeye baan iri idlaci sayaaray dheheen ad laba jeer igu celsheen shaki dhelahaa gala wax kaloo igu haystay markay waayeen idlaci sayaaro yiri marka soo fuur sayaaradda marka baabuurkan fuuray silsiladaa marka laba laba qofood lugta la iskala xiray sidii baa baabuurka nagula qaaday jiddan nagula geeyay laboorka duhurkii jimcada yaa diyaarad ethoobiyaana soo degtay diyaaraddii ugu horreyso oo aan lug saaro ama aan raaco yay noqotay micna weligay diyaaradtaas ka horna ma aanan raacin micnaha sidii baan diyaaradda ku fuulay etoobiya adisabaa layga dejiyey adisaba markaan ka degnay diyaaradda waxaa nagula siiyey dhexdeeda raashin yaraha aan aad loo bislayn oo dhiigu ka da'ahayo iyo daafidii amxaaradu ay cunaysay canjeerada weyninka badneed baafka ahayd raashin ceeriin raashin haa hilib aan aad u bislayn oo adigu un basbaasna uga kamahayo waa cunadoodii ma ogta cunada etoobiyaanka etoobiyaanka annagana markaa subaxaasoo dhan wax raashina maanan xabsiga nogula siin eelaboorka habeenkii noola soo qaaday yaan u gaajoorna duurkii lix sacna ku gaarin marka maxaa waxay noqotay inaan nafti ku ceshinadii ceeriinka
iyo canjeerada adiga etoobiya baan ka degay haddana waddadii baan dib u soo maray ismaaciilo
waddadii tahriibka tahriibkii eleteriya saddexdii saaca haddana doontii soo raacnay biyaa laga dhuminaya doontaas dadku waa matagahayaan waa shubmahayaan doontabada waa ku qasaysaa faidaa rakibu filfulki dacaw allah muqlisiina lahu diin oo xaqiiqana waan soo arkay oo markii hirarku ay nagu kaceen badda dhammaantanada ilaahuna badbaadiyaan la wada qaylihayni micnaha soomaalida waa gartay waxay ugu kalifan marka meeshii nebiga laga soo saaray inaan mar uun aan tago anigoo amni ku qabo waddada un baan maray dadku meeshii yurub u taariibayaan aniga xarameynkan u socdaa weli waddadii baan maray shan iyo tobankii habeen haddana sidoo kale u lugeynahayay shan iyo toban maalina waa baryahaye waa siixanahayey jeesaan iyo inta u dhexayso yaman dariiqa un baan mar hore u garanahayay tookadaas dambe waan ka badbaaday ramadaan oo saddex ah ayaan galay meesha la yidhaahdo sacuudi arabiya ilaahay fadligii muddo adugu saddex sana ku dhawaadan waddankaas soo joogay jaamacadihii sacuudiga waa raadshay waan tegey inqidaac daraasa kugu dhacday dheheenoo hadda waaba ii diideen inay iqaabilaan waxaanse la kulmay culimmadii waaweyneed ee mucasiriinta ahaa nin ka mid a sheekh maxamed saalex al cusaymiin ilaahay fadligii nin caalimahoo caabidana waa ahaa zaahida cilmulxadiiskana bixihayay ilaahay aan barakeeyo culimmadii mucasiriintuna ka mid ahaa ninkaas si leefaan meesha ugu tegey oon lasoo kulmay waxyaaba badan waajibaad nagu ahayna waa kusoo gudanay tahriibkaas fadli ilaahay cimro iyo xajkii waxyaabihii ilahay nagu waajib yeeloo dhan waa kaga faa'iidaysan haddii marka muddo saddex sana maha aan joogay oo wax shaqaana aysan jirin baan go'aansaday dib haddana inaan dalkii ugu soo laabto soomaaliya
sheekh cabdiweli ogaalkaaga dacwada islaamiga ee dalka ka hana qaaday halkeed kala soo jaan qaaday goorma ayayse ku beegneed ismaaciilow ogaalkayga markii aan ka soo laabtay yacni xarameynka waxay ahaaday kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii waagaas yunus soomaa waddanka ka baxday waagii maraykan lagula dagaalamay anigu sacuudigan ka fiirsahaya markaas meydkoodii la jiidjiidahayay iyo cagahoodii la cunahayay imaan ka eegahayay markuu dagaalka dhammaaday markuu dagaalkii dhammaaday oo dalkuna xoogaa hay-adahaas iyo waxaas joogay iyo ay dadku iska ladan yihiin baan dib u soo laabtay kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii marka waxaan ka mid ahaa dhallinyaradii saameynta aad uu ugu yeeshay sheekh maxamed axmed rooble boqolsoon boqolsoon sababul hidaaya isaga ay ah oo ilaahay jalla wacalaa inaan maanta ummad hor istaago diin u sheego ama hanuun iyo hidaaye aan helo ilaahay jalla wacalaa baa sabab iga dhigay sheekh boqolsoon halkaas ayaan markaa ka bilaabay dacwadii salafiga ahayd weligay sooma marin suufiyo majmac iyo jadiidiyo iyo waxyaabaha axsaabta hota tirsan marka laga hadlahayo intaba kama aanan mid noqonin allah ayaan uga mahadinahaya waxaan markaa ka mid ahaa dhalinyaradii cilmiga sharciga ka qaadatay sheekh shariif cabdinuur oo cilmul xadiiska aan ka qaatay oo si leefa la foole ayuu deganaa sheekha si leefaan u tegi jiraa sheekh maxamed macalin oo aan ka qaatay isagana tafsiirka salaas wuxuu geli jiray ilaahay fadligii raggii ku tixnay baan ka mid ahay waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed nuur qawi sheekh cumar faaruq aa ka mid ahaa sheekh boqolsoon oo sawil hidaaya ilaahay iiga dhigay ayaa ka mid ahaa oo marka la fiiriyo cilmigan gudbiskiisa ama barashadiisa dhegaysiga badan laha fawaa'id kasiira canjaladihiisa yaan laazimay qaabka iyo habka uu ummadda ugu gudbinayo ama noqodan aayaadka ama axaadiista iyo isisaarka marka ilaahay sabab iga dhigay sheekha isaga maadaama aan suufiya soo marin oo shirkiyaadba ilaahayba uusan meel iga soo gelin gabayga abshir bacalla wuxuu ay ogta afka gacanta saar shirkiba uusan meel kaa soo gelin marka ilaahayba meel igama soo gelin shirkiyaad duruq suufiyana sooma marin raggaa salafiyiinta nimankan itixaadka waa mumkin oo raggii dacwa salafiya qayb weyn ka qaatay ahaayeen xilligaas soonahaan qaaday culammada marka saameyn badanay nugula haayeenoo ciriiri badanna uu iska jiro xagga qabyaalada aad dadka ugu weynaa soomaalida baraarug oo dacwa islaamiya ama dacwa salafiyana way jirta marka marka culummadaas waxay nugu noqotay inaan waqti bixino juhdi bixino dadaal badan ku bixino sidaan cilmigana u bara lahayn annagana xalaqaad aan usii samayno cilmiga u gudbino juhdigaasaan bixino ilahay fadligi goormeed daaci noqota
sannada kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii markaan imidaba dacwadii waan bilaabo dacwo shaaric ha noqoto masaajidda wax laga array ha noqoto ilaahay fadligii dacwo shaaricii hadda ugu caansanaa muqdisho marka laga hadlahayo waa xaaji cali dheere baqaarkii weynaa hortiisa isniin iyo khamiis walaalkii hadda la shahiiday macali aadan xaashi ceerow sheekh muxudiina marka oday ka ahaa raggaasaan ka mid noqda dhallinyarada ah sheekh muxudiin markii dambe waa tuu mashquulo amal iyo barakaad ay isku ku dhegdhegeen xilkii oo dhan iyo shaqadii markaan ugu wareejiyey ilaa hadda aan soo baxnay oo muqdisho kasoo baxaynay dacwadaas ilaahay waa mustamir nooga dhigo waa daa'in waa joogtayn meeshaas iyo suuqa dahabgalaha oo arbacadii laga qari jiray galabta jimcadana marba meel mar gubtaa laga qabanaya mar dayniile mar werdhiigley mar xadiweyneed mar waxaa laga qabanaya buulaxoobey marba hadda meeshii ay jahnoo noqoto yaan ka qaban jirnay habeenka jimcaha oo kastana calakamiinaan ka qaban jirnay oo niman suufiya imaha ay u badnaayeen laakiin dadkuna waa soo xaadirahayeen ilaahay fadligii iyo manigii kutubada cilmigaana tafsiira waxaan ka bilaabay masaajidka la yidhaha ceel hindi oo ku yaallo sayidka hoostiis masaajidkaas adiga akhri jiray ha waa markii ugu horreysay waa markii ugu horreysay oo tafsiirka markaas ka bilaabo xilligaas aan imiday marka ilaahay fadligii iyo kutubo badan oo buluuqul maraamka uu ka mid yahay arbiciin xadiis uu ka mid yahay kutubta yiriista ahaydna aan ka akhriya ilaahay fadliga bal ka waran shakhsiyaddii sheekh muxiidiin maxaa ka xasuusataa muxiidiin nin ilaahay fahmad u furayna waa ahaa nin daacina waa ahaa waxaan ka xasuustaa shakhsiyaddiisa suuqa bakaaraha ganacsatada intaysan shaqada gelin subaxii hore laba iyo toban saac darsi buu u geli jiray nin ilaahay fahmad ku furay ilaahay cilmi siiye buu ahaa daacina ah dacwadana aad uga shaqey u ahaa inta aan ka garanay ilaahay shahaadiisaa ka aqbalay waaya aamiin xilligii hogaamiye kooxeedyada waktigaaga waxaad ku qaadatay muqdisho sidee ayuu ahaa wadciga muqdisho bal dadka ku dhegeysanaya u sawir bismillaah ismaaciilow qofkii horta joogay muqdisho waktigaas waa la wada ogaa wixii dhacay ama ay sameeyeen nimanka ayaga hogaami kooxiidyada ah maxaa yeelay gaala kalkaal ayay ahaayeen muqdishona waxay macnaha maalintaas ay u qaybsaneen marka laga hadlahayo hogaami kooxeedka xilligay joogeen xaafad xaafado ayay u qaybsanaayeen oo waxa weeye hogaami kooxeed kaste xaafadda oo reerkiisii uu ka soo jeedo isaga ka talinaya isaga ka talinaya isbaaraduna waa u bilneed oo xaafaddaasoo dad ku dhibahay marka kabacdina xaalad adag ayay ahayd xilligaas oo dadka waxaa loo dilahaya qabyaalada loo dilahay oo qofkii in dhiiggiisii uu hadur iska noqdo muslimka ah meesha uu xurmo ka leeyahay qofka mu'minka dhiiggiisa xaaladaasaa ka jirta xilliga marka maxaa ka xasuusataa dhacdooyinkii xanuunka badnaa dhacay dadka loo geystay wallahi way badnaayeen waxaan ka xasuustaa suuqa dahablaha annaga arbaco kastan kelimo ka jeedin jirnay islaamihii dahabka gadayay in madaafiicda hogaami kooxdyada ay ku soo garaaceen gacmo go'an iyo luga go'an iyo islaamihiiyo yacnii dahabkii gacmaha ugu jiraano gacmihiinu madafiicdu ay jarjareen inaan kor tagnay waa xaalada waaqici anagaan kor istaagna waana dhibaato hadda ka jirta waddanka dhexdiisa dadkana qabyaaladaasa loo leeynahay oo hadda four bont five wax ugu qaybiyeen waa dowladdan riddada
waya goormaysa bilaabatay sheekhana in la afduubto culimadii iyo ducaaddii muqdisho ku sugneyd iyadoo loo dhiibaya gaalada
ismaaciilow waxay bilaabatay marka ay dacwada jihaadiga ah kor u soo kacday iyo walaalo ragga ka tirsan ay nooga imaadeen dhanka yacni afghanistan wayna soo gaareen sida ashahiid sheekh abuzubayr iyo macalin aadan xaashi cayrow ilaahay shahaadadu ha ka aqbalo kadib gaaladu waxay fahmtay inay micnaha soomaaliya ay ka soo dilaacday ama ay saxwadii jihaadiga ahaa markaas ay soo ka soo muuqato waxay soo direen marka hogaami ku-xeedyo ay adeegsanahayaan iyo khawan ayaga la shaqaynaya oo leeya hay-ado ayay wadaan le dadkay samafalahayaan ay isla socdeen hogaami ku-xeedyada markaa waxaa ugu horreeyey oo bilaabay inay culummada dhoofiyaan waxay ahaayeen qanyare iyo bashiir raage maxaa yeele laba elboor oo macmalay kala lahaayeen dhoofinta waa nimanka ugu horreeyey inkastay nimanku ahaayeen tiscatu rahdi yufsiduuna fil ardi sagaal ay ahaayeen haddana labadaa nina ugu horreeyey culummada guryaha ayay micnaha ku weerarahayeen habeenka saqdhexay u dhacahayeen halkaas waxaa markaa bilaabatay inay wixii ay nolol ku qabtaan oo isdhiibana iyagoo nool ay gaalada u gacangeliyaan wixii isdhiibi waayana intay dilaan qoortana ka jaraan madaxiisii inay qaadaan oo laga dejiyo dalka jabuuti oo maqar ay ku lahaayeen nimankana saas ugu gudbiyaan waana la dhoofin jiro dibadda loo qaadi jiray culummada marka gaaladaa laga iibin jiray xilligaas hogaami kooxeedka ayaana arrintaa qandaraaskaas soo qaata dhoofinta shirka ayay markaa wada ahaayeen marka laga hadlahayo iyaga hogaami kooxeed guud ahaan waxay shirka ku ahaayeen dadka in la dhoofiyo laakiin labadaas nin oo aan soo sheegnay shayaadiinta ah ama ha noqdo qanyare ama ha noqdo bashiir raage labadaasaa elbora macmale iska lahaayeen dadkana waa dhoofi jireen culummada marka waxaa jirtay haddii saa loo dhoofinahayey anigaan dadkii la qaadi rabay ayaan soo galay anaa sigtay masaajidkii alhindi aan cashirada ka akrinayey xaafad iigu tiilay oo aan habeenkaa ka maqnaa yaa loo soo dhacay habeen toddoba saac habeenima loo soo dhacay markiisku saalaxidinna waa furayha markaas oo muxaadaraadku isdaba yaaleen nacam kuwa socda marka layu soo dhacay anigu ma aanan joogin toddoba saax habeennimay ahayd waagi markuu baryey baan xaafadeedaan tegey qaabkii ay wax u dhaceen yaa gabadhu ii sharaxday toddoba saax habeennimo baa niman hadlahayaan hadalkooda ku kacabay tiri gabadhu oo dhahay sheekh cabdiweli gurigiisa aawey waa kanaha kan waaye aniga marka waxay tiri waa soo jeedaa difoo jignaanan qabaye iridii bir marka hoos ka soo gelsheen ganjeelna waa ahay qolka la degan yahay ganjeel ahaa oo bir ah biray hoos ka soo gelsheen lugna waa kusoo dhufteen gabadhu marka si birta kore aysan usoo dhicin waa ku booda bay tiri birta korena celshe waana qayliyey ciyaal marka iyahiisa ilmihina waa soo kaceen waa qayliyeen deriskii waa soo kaceen guryaha deriskana koray khataare uga wada dhejiyeen qayladii isla wada buuqday marka ciidamada qanyara maha jooge xabadaa bilowda marka xabada hadday bilowdeen nimanka waa carareen marka qanyara markaa meesha ka telinaya haw ka telinaya haa sayidka ilaa dhulkaas mooriyaantiisa joogta xabadii markii la riday nimanka waa carareen nimanka markay carareen waaga hadduu ii baryay anigu marka ilaahay fadligii inaan wadankii aan isaga tagaa in badan dadkii ehelkii iyo qaraabadii iyo ula talsheen oo nin howaa lagu raadinaya nimankan waa ku dilahayaane wadanka isaga bax waxaan yiri yurub uma socdee bisoolad iigad waa joogahaya bisoolad soo qiimayso yiri markii waa iisoo tuuray lacagta xawaaladii marka lacag iisoo dhigay bistooladii baan ku gatay macalin aadan aan u tegay oo aan ballansanayn salaxudiin aan u tegay malaadan markaan waa imidaan eri wuxuu yiri in badan imaa kaa waaye da hadda timida waa fiican tahaye sidii yaa bistooladda iyo qaabkii loogu dagaalgelahayay iyo arrimaha amniga ah digtooni inaan wada qaadanno ayaan micnaha aan xusi karaa sida qof walba isu ilaalin lahaa ama uu digtooni u geli lahaa in waktigaas wixii ka dambeeyey ilaa hadda aan kula hadlaya ismaaciilo digtooniyadii waan ku jiraa
markaas aad ka badbaadday weerarkaas kadib xaaladaadu siday noqotay
wallaahi waxaan dareemay waagii hore inaan ashwaa'i wax ku waday oo khuduu xidirakumna iga maqneed laakiin hadda digtooni waa ku jiraa salaam naqsigiiga waa badan yahay in nin dakana galoo la raadinahayo diinka lagu beegsanahayo inaan ahay baan isu arkay marka waxaan galay difaac adag baan galay ilaahay qadartii ilaa markii dambe faras xaare midka afayeenka u ahay oo uu isoo waco uu yidhi danyaraa kuu baahan in culummada qabiilka ka midaa tahay waxaan rabnaa inaad noo timaado waa gartay oo danyara meeshiis noogu timaado xaggee marka uu kugu yimi weligay taleefonka ugu soo wacmina taleefkeyga yaa lasoo siiyey isoo waciyey culummadii cidda inaan ka mid tahan maqlay noo imow waa gartay waxaa yidhi kuu imaan maayo danyarana weligay uma tegin xeratiisana ma gelin noo kala qaat waa gartay marka aniga waa iska hubaysanaa busiyada iska wataa salaad subax masaajidka ku yaala wardhiigley hoose ayaan macnaha kelima jamco kastaga jeedi jira subax kelimadaas waxaa laysoo dira nin mooryaana oo yuusfeel dhihi jira oo ka mid ahaa danyara mooryaantiis waa gartay kii haddana ii yimid markaan wacdiga dhameeyey wuxuu yidhi waxaan rabnaa danyaraa noo soo kaa diray inaan yara aan kuu geeyo odaga waa gartay waxaan yidhi danyarana ma garanahayo adana kuma aqaane niyahow mana u socda xeeratiisa nagu kala wata waa gartay sidaasaan ku kala tagna digtoonideedan qaba markaas wixii ka dambe in la waana raadihana hubaysan tahay waan hubaysanahay in la raadihana waa dareemahaya Mm, marka nimankan kuu imaanaya ee mooryaanta ah Mhm.
iyagu ma hubaysan yihin markay kuu imaanayaan ma hubaysna waa dadkii shacabka ku dhex jira Mhm.
laakiin inuu mooryaanta ka mid yahay dibaa laiga sheegaa yuusufeya la yidhaha wuu dhaawacmayba Mhm.
danyaraha meeshiisu ku dhaawacmaa isagoo lukaytaa u yimid marka markii aad u tagtay macalin aadan Mhm.
kadib een, tababaraa lagu siiyey haa Mhm.
tababare laysiiye Maxaa lagu- habka maxaa lagu baray habka laysu difaacahayo Mhm.
istaalada habka loogu dagaalamahayo waa gartay in foojignadeydii Mhm.
waagi hore iska socay ahayd moogtahay Mhm.
in foojignaanteeda ay badnaato marka waxaa noqotay badnaado.
wadaad hubaysan wadaad hoysanan waagi hore wadaad sacboole baan ahay oo afkiisa yani madaafiicdu ka dhacaysa laakiin aan waxba hayne Waa hadda waxaa noqday wadaad hubaysanoo gartay.
oo Mhm.
digtooni ku jooga xilligaas waaya Een, sheekh cabdiweli waxaad ka mid ahayd ducaaddii een, muxaadaraadka ka jeedin jirtay een, markaska salaaxudiin ee muqdisho goormee ayay ku beegneed een, xilligaasi muxaadaraadka la jeedinaya iyo wadcigu siduu u ahaa sidee idinkuugu suurta gashay haa ismaaciilow waa waa runtaa waan ka mid ahaa waxayna ku beegneed xilligaas labada kun iyo afartii ku beegneed xilligii salaaxudiin aan la wareegeyn labada kun iyo afarta labada kun iyo lixdana maxaakiintaaba imaadeen Mhm, laakiin waxaa jirtay arrin kale oo u baahan in loo iftiimiyo ummadda muslimiinta ah mhm, waxaa la dhihi karaa xilligaas waxay ahayd wakti culimmadii oo dhanba mhm, ay baqahayaan mhm.
oo hogaami ku-xidkaa weli waddanka haysta Mhm.
dagaaladana waa socdaa marka nin ku dhiiran kara marka xaqa nin ku dhiiri kara inuu la jahro Mhm, muxaadara jeediyo jawaasiista baa soo gelayso salaxdiinta waa la imaanahaya mhm.
waa aad baa loo baqahaya qofka marka ku dhiirada aad bay u adkeed waa markaskaa salaxudiin inuu wax ka jeediyo waa gartay waxaase u bareeray xaaladaas adag sheekh nuur macalin cabdiraxmaan raximah allahu tacaala raxmatan waasica aamiin oo noqday sheekhu ugu horreeyey ee markiska salaxudiin muxaadara ka qabta Mhm, oo ku saabsaneed weliba jihaadka mhm, iyo in layska dhacsho hogaami ku-xeedka mhm, maalintaas jimcay ahayd mhm.
guud ahaan waxaa laga wada yimiday dalka ee muqdisho daafaheed oo dhan laga yimiday Mhm, maalintaas iyadaa ay jimcada ahayd waa gartay marka salaaxudiin aad dad aad u fara badan oon isdhihi karno waxaa la dhihi karaa muqdisho barkeedaa timiday Mhm.
maadaama dadka eh, marka laga hadlahayo imaanahayey degmooyin fog fog ay ka imaanayen sida dharkeena oo kale laga imaanaya dharkoole waa madiina geeskeeda kale Mhm.
ismaaciilo marka waxaad fiirin kartaa intay isu jiraan soos oo Mhm.
marka isku yiilay Mhm.
iyo dharkeelle dharkelim waa Dadkaas- masaafo dheer masaafo dheer weeye Mhm.
waxaad dareemi kartaa marka dadku siday markaa u bislaadeen oo ay diinka ugu bislaadeen Mhm.
oo inay helaan shareeca saxa u qaataan Mhm.
ay u dadaalahayeen marka jimcadii labaadna anaa laygu soo qoray muxaadaradii kelimadii marka wadaadkii labaadoo muxaadare oo adiguna muxaadara ka jeesasha anigaa noqday Mhm.
waxaana laygu qoray muxaadara la yidhaha man lil asra almuslimiin Mhm.
ciwaankeedii weli sida baan u xusuusanahay muxaadara ciwaankeesaan ka jeediyey sidaasay noogu socotay jimco kastana muxaadarada joogtaynu ahayd Mhm.
wadaadkii ilaahay barakeeye sheekh shacbaan ee ku shiiyaday bandiiradley Mhm.
aa markaa markiiska oday ka ahay Mhm.
salaaxudiin marka dadka sidee u soo qaabili jireen oo u imaan jireen markas jimcaba jimcada ka dambayso waa laisu sheegay Mhm.
markiiska waa buuxsamaya Mhm.
rijaalan wa nisaan waa la imaanaya iyo atfaal ilma yar iyo kulli waa lasoo dhoobanaya Mhm.
bal waxaa xiise dad ku hayso qubaara talyaaniga maa laga fogay gaaladii baktigooda maa laga baxshay Mhm. arrintaas hata arrintaas xiise badan ku xiisaan Mhm. marka nin walba marka waa soo beegsanayay marka culayska oo hogaamiye kooxyada markaasna wuu sii kordhay xogaaskana waa sii kordhay Mhm.
dagaaladuna waa socdaan Mhm.
dhankan bashiir raage iyo dhankan kale qanyare iyo aaday Mhm.
dagaalada uga socdaan waa tahay een dagaaladaas een hogaamiye kooxeedyada lala galay waxaa ka mid ahaa een weerarkii lagu qaaday qanyare maxaa xog ah aad naga siin kartaa maadaama dagaalkaas aad ka qayb gashay ismaaciilow dagaalkaas aad uu urta u ballaarnaa gaaladuna waxay sheegeen xarakta shabaab mujaahidiin marka laga hadlaya asaaskeeda waxay dhaheen labada kun iyo toddobadan ala asaaso maxaakiinta kadib ayaa la aasaas laakiin aniga ogaalkayga markaan fiiriyo waxaan dhihi karaa inta ogaalkaygu ahaa hoggaan iyo ciidanba way lahaayeen reer salaaxuddiin oo hadda loo yaqaano xarakta shabaab mujaahidiin sababtoo ah waxaa xerada ku sugnaa seben seben oo dhankan lagala dagaalamayo waa taliskii mujaahidiinta ku sugnaayeen oo laga weerarayay seven seven dadka inaysan aqoona laga yaabaa bal dadka ku dhegeysanaya seven seven waa xeradii militariga ee dowladdii mawad ahaan meesha laga gelaya dayniile ee wadadan warshadaha markii meesha ay ku dhammaahayso eryaasi ku taala seven seven marka waa jihadii lagala wareegay qanyaro ciidankiisaana joogay marka raggii maha ka dagaalamahayay marka la fiirsho sheekh abu zubayr qutayba oo caskarigii haystay macali aadan xaashi ciirow sheekh xuseen cali fiidow ahda nool sheekh cabdulaahi salaad oo ragga shahiida ka mida sheekh cali dheere oo hadda afeenka xarakada ah timjilici shahiiday farduub iyo timjilic hadda nool sheekh cabdulaahi timjilic intaba raggii meeshaas yani rigla ku ahay dagaalka hogaamiya rag badanoo hadda aanan soo koobi karin asmaadooda iyo magacyadooda xaalad jirta awgeed dagaalkaas markaa sidaas ayuu ku bilowday marka bal nooga socday ilaa aan kala wareegno maqarkii culimmada muslimiinta laga dhoofin jiray ee qanyare diyaaradihii macbalka oo ummadda sii jiray ilaa isaga lagala wareego oo dhankaa balcad iyo oo uu cararo heerkaas u gaara marka sidoo uu xamar uga baxay qanyare qanyare wuxuu uga baxay dhanka balcad dayniiladu meel jiha muqdisho yani geesay kaga taalla dhanka balcadoo kor kaga soo wareegay jihada dhankan wadada afgoy ka baxday balcad dhankaas kasoo gasho iyo xagga uga dhaca dayniil uga dhacay tignikadii iyo hubkii oo dhan gacanta mujaahidiintii soo gasha ilahay fadligii marka dagaalkii qanyare imisuu socday iyo in laga awood roonaado sidee ku dhacday bal waxyaabihii mujaahidiinta kaabayey
horta waxa weeye ka min fi'atin qaliilatin qalabat fi'atan kaiiratan biidni illaah daa'ifo yar oo ilaahay ha barakeeye camalkan ilaahay sabab uga dhigay afghanistanna ka timiday macali aadan xaashi cirow oday u ahaa ilaahay ha barakeeye baa isku dayigan in hogaami kooxeedka lala dagaalamo isu taagay marka la fiiriyo hubkoodana waa yaray maalinta mujaahidiintu sida hadda tignika ay u haystaan maysan u haysan aakayaal bay haysteen ilaahay fadligii haddana waxay ahaayeen dad isballansaday oo isku ballansaday inay cadowgan ummadda ka dulqaadaan hujuum badan iyo weeraro badanna jilibka loo dhigo dadka ganacsatada ah ama dadka qabyaaladda u dhuundalola marka la fiirsho nimankan kuma aadaan bay lahaayeen ee nimankan kala ka hor leexda raggii hadda sidaa yiri bootin dheere waxaa ku xigto kuftin sagaaro janaqu waa ka mid ahay micnaha noogu soo halqabanahaya culimadii itixaadkii markaas xamarweyne joogto ka mid ahaa marka wuxuu yiri bootin dheere waxaa ku xigto yiri hadda bootin dheere baa idin hayso waa fudeedka idinka batay kuftin sagaara in idinku dhacdo marka wuxuu u dan leeyahay khanyare iyo hogaami kooxeedadii markaas oo ula jeeda oo isbahaysiga ku dhawaaqay ha isbahaysiga ku dhawaaqay nimanka nimaa ku aadi kartiin maahaynu marka janaqow markaasi muxuu yahay marka qolyihii culimmadii adiga waddanka joogto qolyahan itixaadka ka mid ahaa hadda markii daynila la qabanahayena waa yimidoo waxaa waaye laakiin dagaalka kama qayb gelin ma ka qayb gelin sida la sheego saddex saddex habeen markay ka dhineeday furashada maalin isniina la furtay dayn lala wareegay saddex habeen markay ka dhiman tahay sabdigoo kaleba uu iclaanka ka hadla in nimankan markaas ay ay go'ahayaan oo ay meesha isaga cararahayaan sidaas darteed uu noo soo haleela ninka asaga marka waanu ninkan dhihi jiray kuftin dheere yani waxaa ka dambayso bootin dheere waxaa ka dambayso kuftin sagaaro marka waa lagu dhiirta alxamdulilah ilaahayna markaa qalabada iyo adkaanta iyo guusha mujaahidiinta u gacan geliyay markii uu muqdisho ka baxo galgaduud ayuu saldhig ka dhigtay muddo kooban khayare maxaa dhacay xilligaasi mase jirtaa in iyadoo la qaban karay khayare uu haddana baxsaday jawaabhaa way jirtaa ismaaciilow odaga inuu galgaduud tegey muddo koobanna uu joogay laakiin maadaama ay ahayd wakhti ay nagu cusub tahay inaan hanano dhul sidaas u weyn ismaaciilow waxaa ka mid ahaa raggii nasiibka u yeeshay baan horta ka mid ahaa dadkii khanyare ka daba ka daba tegey ha raggii loo diray maxkamaduhu markay waddanka la wareegeen raggii waqooyi loo soo diray welina ma aanan tegin waqooyi waa markii ugu horreysay sidiiaan meesha ku aadnay alburan sida ku soo galnay muxaadaraa dadkii loo caqiday oon meesha ka jeedinay muxaadarada anagoo ku jira waxaa noola sheegay maxamed khayare inuu joogo ceelaboorka ceelshiil ku yaala ceelshiil markaa sagaal kilomitr u jirtaa ceelbuur ceelbuur marka annaga waana wada tuutaysanna waa la libisanya tignikana waa wadanaa suugag iyo cabdibalyaalaan wadanaa oo qanyaro kuwiisiya oo aan ka soo Oo xamar looga soo qaadanay ka soo qaadan oo aan inta ku soo aadna meehii baan ka koorseennay nimankii isku weeraan ka qabanay maxamed khanyara noloshaan ku qabannay ninkii kaleeto ee la odhanahayey eh, xaaraan kunaax iyo cabdiwaal iyo cabdiwaal ayagana noloshaan ku qabanay cabdiwaal maalintaas waa uu isku kaadshabo waa garta sida dabeere Cabsi.
loo arkay cabsida qabata keliya markuu ogaaday waxaa heraareeyey inay mujaahidiinta yihiin aad buu u cabsaday waa garta marka waxaa dhacday arrintaas markii la qabtay maadaama maxaakiinta uu amiir ka ahaa ninkan haddii ninka hadda laamiga gooya shaydaanka shariif aa markaas gudoomiye Ah, ah markaas amiinka ahaa qaa'im buu ahaa Mhm.
shariifkaasaa khiyaanadiisii ugu horreysay halkaas ayay ka bilaabatay waxaana nala amray in la sii daayay nimankan hubka iyo tignikada in lagala wareega isagana qayana wuxuu leeyahay aniga hubka horena waa soo wareejiyey kanna waa idinku wareejinahayaa yaan la idilin dadkanna waa magantayda halay dhaafuu leeyahay waa garta laakiin cabdullahi salaada aad khayr allah siiyo aad wuxuu ugu dhegay ninkan haddaad nimankan aad in la deeya aad isku raacdeen anuu midkan igu reerkaa ii daaye midkan aan Xaaraan ku ku cibaadaysto xaaraan kuna halay dhaafo Mhm.
markii waa laga diiday markii laga diiday wuxuu yidhahda anigu amaam allah idinkoo ilaah idin weydiinahaya nimanka aan la dagaalayno maanta nolol ku hayno inaan sii dayno Mhm.
waxaan hadda aniga raalli ka ahay ma ahin buu yidhi waa garta saa daraaddeeda ayagoo raggu ay aad uga caddahay eh, laysnana mari la'yahay in la sii daayana ay culays nagu tahay dhaxdanada Mhm.
yaa haddana waxaa layidhi bal haddii go'aan xagga ka yimidoo dadkina ay qaylahayaan aan markaa in la sii daaya saasay horta ku timid khiyaanada noogu horreysay saddexdaas ninna labadaa nin iyo qanyaro oo markaa meesha beeshiisii ay joogto Mhm.
waxay ballan qaadeen inay hubka u soo wareejihaa oona waddanka isaga taga marka imise tignikay wataan markaas markaas tignika ahaan wuxuu wadaa qa- qanyaraha uu sitaa ilaa shan tignika ahuu wataa isaga waa garta oo markaa ku soo baxsaday kuwaan kale cabdiwaal iyo xaaran kunaxna ayagana waxbay wataan waa garta tignika min laba inuu wato iyo saddex inuu wato adigu waxbay wataan ilaa to- dhowr iyo toban tignika meesha ay afar iyo toban tignika waa dhamid wax meesha ay ku haysteen marka markaad wada hadlaysaan sugayntooda sidee u wada hadlayseen toos markaan annaga wada qabanabo waa Mm.
markii ugu horreyso indhaha aanba saaraba ninkan oo weligayna muqdisho maqarkiisa ma aanan ugu tegin intii uu hogaami ku-xeedka ahaa waa iska ilaalaya difaac baa ma uga jirayba markii ugu horreysay oo leeyahay iscadeeya sida zarqaawi oon shaashadaha ka fiirsanay isagoo hadlahaya sidii timihii u basaasnaa sidii isagoo u yaala yaa maalintii ugu horreysay meesha ku arkay qanyaro ilaahay qadartii marka marka ma nimanka ma niman difaac idin galaa mise waxay mayma ahayd niman- difaac ma gelinoo way naxeenoo ama kaagaa ku dhacay storiya wax qabata camal maarag Mhm.
ag waa ama kaabaa naxeen naxdinaan qabatay Waa- maysan filanaynin Mhm.
ilaahay qadartii marka meel la yidhaha dirri uu ka soo jeedo maxamed qanyare ayuu meeshii u aaday Mhm.
waxaa noola sheegay odayga inuu dhuumahayo tignikada la fakaha marka waa garta mar dambe ayaan haddana ka daba koorsa- koorsaynay waa waa garta naga fakayay adiga laakiin tignika xoogaa uu ka tegey Mhm.
Eh, miinooyinna jidkuu noo dhigay ilahay isagoo naga badbaadshay miinadaas walaalaa xoogaa gacanta dhaawac ka gaaray oo baabuurka cabdibilihii ugu horreeyey waa ka gudubiyey kii labaad Mhm.
yaa dhaawac walaal gaaray waa garta hakadaan kale marka toma saaxiibinimo ee socodkaas waa garta oon isaga burinaynin Mhm.
laakiin ilahay nooma suurtagelin inaan qabanno waa garta waa naga baxsay baydhabo xaggaas ka aaday qanyaro markaasuu naga fakaday Mhm. saasay ku dhacday ah saasay ku dhacday waayahay n sheekhana markii ay dhacday jabkii maxkamadaha soo gaaray halkee adiga ku sugnayd horta markuu ay amxaarada waddanka ay soo galeen cabdullahi yuusuf uu soo hogaamiyey jiha kastaa layska soo weeraray dhanka baydhabo oo maqarkii cabdullahi yuusuf dowladdiis ay joogtay daynuunay iyo meeshii la dhahayey eh, iidaale labadaas jihaba weeraray ka soo qaadeen waa garta anigu markaa walaayada banaadir markaan ku soo noqday oo aan waqooyi ka imiday waxaan la shaqaynahayay qutayba anigii isaga waxaan isla aadnay daynuunay oo Waa.
xamladii iyo dagaalkii daynuunay ayaan Waa.
ka qayb qaadanay waa garta Halkaas- looga waran marka maxaa daynuunay ku arag daynuunay waxaan ku arkay madaafiicii horta aad noogu baaba'asheen madaafiic aad u fara badan yay aad noogu garaaceen Eh, markiiskii carbiska ku yiilay walaalkii hogaanka ka ahaa sheekh cabdiraxmaan dheere walaalka meesha ku shiiday oo Mhm.
dagaalgelye yuu ahaayo gala ama amxaaraan ka cararaynaa amxaaraduna markaa madaafiic unbay iska soo celeen difaacay ku jiraan oo Mhm.
madaafiicda iyo hubka iyo hoobiyaasha ayay nagu garaacayaan ilaa Mhm.
markii dambe iidaale lagu laayay dhankanna wax badan looga laayay cadowgii xabashada ahaa oo la boqono jaray annaga rag badana nooga shahiiday ilahay shahaada waxaa aqbalan leenahay ragna weli waa sugahayaan fa minhum man qadaa naxbahu wa minhum man yantadir marka fa minhum man qadaa naxbahu way tageen ilahay shahaada waxaa aqbala wa minhum man yantadir raggii ilaahay badbaaday waxna aanan kuu gaarsiinin dagaalka ayaan ka mid ahaa oon dib baan soo noqdo ragna way naga dhaawacmeen waa soo qaadan xamara kusoo noqotay xamara kusoo laabta marka waa gartay xamar markaan kusoo noqday iyadoo janaqow uu khudbo akhrihaayo iyo shariif murtadaa laga soo daayay markaas telefishinka oo laleeyahay waa la insaxaaba waddanka waa ka baxayna amxaaraa soo gashay qaa'inkii warkiisii iyo tooskiisa toos marka culummadii iyo hoggaankii ummaddoo dhan waa isdaba kaceen marka kudhaa la wada aada waa gartay anigu markaas ma aanan bixin qorigii aan la soo laabto waa wataa bisaladna waa haystaa werdhigli aan u fadhiista marka marka adiga waxaa ka mid dadkii haray dadkii haray oo aan insixaabin oo aan marka horeba hore aanan ka cararin macna waa gartay marka laakiin dhacdadii iyo raggii kudhaa inay sii marayaan oo qutaybo mahu ku shiiday oo nasrigiisa raggi maha aduu ku jiray shariifna markaas burburkii xaggaas inuu fag u yiri Mhm.
ani laakiin markaas muqdishoan jooga kadib baa markaas safarka marka muqdisho markii een, cadowga soo galeen Mhm.
amxaarada xaalku siduu ahaa xaalkun yahu aad buu u murugo badnaa wakhtigaas Een, burburkii maxkamadaha kadib maxaa xigay xaggee u jihaysatay sheekhana wakhtigaas ismaaciilow waxay ahayd horta xaalad aad u daran oo murugo leh Mhm.
maadaama hogaankii ummadda oo muslimiinta hogaaminahaya oo dhanba khaa'inkan shariifa dadkii uu gatay Mhm.
cadowgana amxaaradana u gacangeliyey waddankii iyo dalkiina uu ummadda u dhex- u gacangeliyey Mhm.
isagana saddexla biya inta uu uga shubtay raggiisii yiri waa idiin soo noqonahayaa jidkana uu ka qaa- ka qaaday saddex lii la tegey saddexlii oo uga dhuntay anugu marka waxaan u jihaystay su-aashaada labaad dalka kenya u jihaystay markaas markaas waa gartay markaas kenya iska aaday Mhm.
ilaahay fadligii marka sababku muxuu ahaa kenya u aaday sababku wuxuu ahaa in aan amxaaradii maadaama raggii ah, garbaha ii ahay Mhm.
ay kala firdhadeen Mhm.
muddo adigu bil iyo wax la jaraan waxaan ku dhuumanayay muqdisho Mhm.
khaasatan meelba habeenan seexanahayay bistooladina wataa digtoonadina waa ku jiraa waa gartay rag eh, baxsaday ee xaggaas aaday rag ka mid a xataa soo noqday oo isbahaysiyaa noqon markii dambe waa waa gartay layskaashaday waa gartay wixii ka dambeeyey laakiin la- layskuma aadin in lala dagaalamo amxaarada idan isku aadin Mhm.
yaa safarkaas ana igii soo baxay marka inta dib la isaga soo noqonayo ha inta dib Kenya laysaga ba- noqaa bal amaad kenya tagtaa Mhm.
kenya sidaan Waaya.
ku aadan dalka kenya intii aad ku sugneed een, hooshaadu maxay ahayd maxaase caqabada ah aad la kulantay dalka kenya ismaaciilow annaga markii hore waxaan ku tagnay insixaab oo ilaan cadowgan ka cararna soo ma markii ay bureen maxkamadihii islaamiga ah markaan xaqiiqda ka hadlahayo eh, waddankaas isaga kenya aadistiisa eh, horta aad bay murug igu ahayd inaan ka baxo soomaaliya sababtoo ah markii jihaad baa lagu jira ilaan cadow baa yimiday aad iyo aad baan horta inaan waddankii aan ka tago ay igu murugsaneed waa garta haddana maadaama ay gaalo waddankii qabsadeen laakiin ilaahay waatuu yiri wacasa an takrahu shay-an wahuwa khayrun lakum wacasa an tuxibu shay-an wa sharun lakum hay-adda jihaadka ay ka warramaysay in inaad wax dhibsataaba laga yaabaa laakiin ay ku khayr badanta aniga safarka waa dhibsanayay laakiin waxay noqotaba meeshii aan aaday inaan fawaa'id fara badan iyo dad badan ragbiga doonta jihaadka aan soo saarnay in Mm.
ilaahay u sabab nooga dhiga markii aan tagnay marka kenya waxaa ka dhacay meeshaas waxaan la filaynin soo dhoweyn fiican baan horta meesha no- noo- noogula sameeyey rag iyo dumarba iyo caruur iyo duqay intaba kadib waxaan bilownay dacwadii jihaadiga ahayd ayaan meeshii ka bilownay dacwo shaaricaan ratibnay maalmaha eh, ramadaanada marka la gaarana suurat alanfaal iyo suuratu tawba iyo suuratu alaxzaab iyo suuratu alfatxi afartaas suuradood oo ayadaha jihaadka aad uga hadlahayaa baan dadka ku boorin jirnay oo aan meesha ka akhri jirnay marka meel noocee ah ayaa dacwada ka fulin jirteen ma masaajid baa ka jeedin jirteen mise meel dacwo shaaric ah dacwo shaaric oo bannaana oo dadku ay wada hormarahayaan oo oo nairobi ku taala islii meel ku taalla weeye oo dacwo shaaric oo barxad leh barxaddaasoo dadkuna ay suuqna dhinac uga dhiganayoo lasii marahayo lasoo marahayo labada u shirko u dhexayso Mhm.
shirka dheerdheer iyo shirka gaabka lee u dhexaysaa maqarkaas masjidka weyn ee markiska alhidaaya la yidhaah masjidkaas weyn hortiisa yaan ku qaban jirnay waa gartay oo waxaan uga faa'iidaysanay inaan dadka muslimiinta ah aan gaarsiino xaqiiqda iyo dacwada iyo jihaadka jira inaan gaarsiino ayaan aad uga shaqayno dadkana aad bay diinka u jeclaayeen dhallinyaradas marka waxay isugu jireen kuwa ku dhashay dalka kenya iyo kuwa tegey ayay isugu jireen sidoo kale waxaa markhaati ka ahay inay ahaayeen yacni mujaahidiin dhab ah qaarkood way shahiideenoo camalkay soo aadeen qaarna weli waay way u taagan yihinoo camalkay weli ku jiraan oo baycadii iyo ballantii mujaahidiintu ay la galeen ayay sida ugu taagnaayeen waxaa halkaas marka ka bilownay inaan akhrino kutubo oo dhowr ah inkastoo aan aad ugu badnaynay dacwadii dacwo shaaricaan u badnaynay oo halkaas aan ka qabanay oo ummadda islaamka aan yacni gaarsiin jirnay iyo tawjiihin dadka muslimiinta la tawjiihinayo waddada saxda ah lagu tawjiihinayo waxay ahayd marka dacwo iyo seef oo aan kala haraynin oo gashayna ka baxsan tahayna inaan aan ka gudannay kenya gudaheeda marka dacwa salafiya oo jihaadiya ayaan meesha yacni aan aan aan gaarsiinay waxaa kaloo jirtay dhacdooyin badan oo munkaraad ah oo aad u waaweyn oo aan suulinay oo aan dhacdooyinkaas waxaa ka mid a oo si kooban haddaan u taabanno saddex dhacdo ayaa ka mid a waxaa jirto dhismo lagu magacaabi jiray sir cali muslim sir cali muslimka waa meesha lagu dukado salaada ciidda waa barxad weyn oo dhisan oo salaada ciidda lagu dukado waxaa jirtay marka meeshaa sir cali muslim la yidhaha salaada ciiddana lagu dukado waxaa dhacday dad gaalo ah iyo kuwo fusuqo ah oo soomaaliya inay kiriisteen meedaankaas marxadda ah si ay micnaha u suurad xumeeyaan maalinta farxadda ciidda ee muslimiintu ay leeyihiin inay farxad xumeeyaan waxaan dhihi karnaa jazaahumullahu khayran waxaa isu taagay oo jiray dhallinyaro aan isku xirnayn oo dacwadana maha aan iskala wadnay oo dhaqdhaqaaqana la socday nairobi khaasatan sircali meeshaas waxa ka socda sircali muslim wax ka dhacaya la socday noonana soo gudbiyey sidaa daraaddeeda waxaan u dirnay rag dhallinyaro ah oo aan nidhi dhaqaalo ku gala wixii warbixinana nooga soo gudbiya meeshii markay dhallinyaradii galeen warkii bay soo gudbiyeen in meesha xoogaa fisqi ka socdo fasahaad ka socdo iyadaa la weyneyhana lagu dhuumahayo ilaa konton nin ayaan markaa ku soo baxnay waxaan soo qaadanay gawaaridiinaan soo qaadanay meesha ayada ahna waan galnay waxaan ku galnay xoog ku gal maxaa yeeley waxay keeneen niman askariya meesha keeneen allah mahadsan oo noo fududeeyey xoog ku galka aan samaynayna maadaama askar ay u kuraysnaayeen nimanka waxay ogaayeen gaaladu inay jiraan dhallinyaro salafiyiin ah oo jihaadiya oo aanan ogolaanaynin wax munkar la dhaho in lagu sameeyo alxamdulilah meeshii baan galnay bacda salaat alcishaa baan galnay meeshaas waxaa mucjise ahaaday dadka khiyaastee ku jira ee munkarka samaynayay saddex kun wax ku dhow ayay ahaayeen yaa maamulaya oo arrintaa ka dambeeya waxaa maamulaya soomaali iyo niman kenyaati ah oo gaalo ah si dadka ciiddii dadka muslimiintu ay lahaayeen badiilkeeda fisqi iyo heeso iyo fasahaad loo geliyo waxaa kaloo jirta marka arrintii kale waa tanaa marka arrin kalea ka dhacday xaafadda soodsiil la yidhaah waa qisada saddexaad xaafadda soodsiil la yidhaah yaa qiso kale ka dhacday waata ciiddii carafada ahayd yaa xaflad laba nin oo gaalada ka mid oo kenyaatiya oo gaalada asalka ah ayay waxay xaflad ku dhigteen labadaa nin saan xogta ku helna markii dambe meeshii oo micnaha musallaha ahay ama barxadda ahay ee ku tiilay meeshaan xaafadan hadda aynu soo tilmaamnay ee sodsi xaafaddaas iyada ah gabdho soomaaliyeed oo iskooley ah oo da'doodu yarta iyo rag fisqiga iyo fasaahadka gaalada kalkaal u ah ayaa la joogay annaga markaan ka war helnay sidii caadada noo ahayd habeenkaas gawaaridaynan soo qaadannay ilaa saddex baabuura camalan ku soo baxnay dagaallo adag yaa dhallinyaradu meeshu ay tallaabo kaga qaadeen fasahaadkii iyo fisqigii ka jiray tallaabadaasoo shareecada ilaahay waafaqsan ilaa aan kala erinay naagihii iyo labadii nin ilaa ay soo baxay ninkii guddoomiyaha ka ahaa xaafadda ayaa soo baxay oo gaaladii kenyaatiga ka mid ahaa ayagoo markaa ay laba cabdibilaa uu la socdo ama ay waardiye ka yihiin asaga wuxuu yidhi waxaan rabaa muslimiintan soo baxday ee meesha timiday ee faraha badan leh bal inaan la hadlaan rabaahe dad uun mas-uul idinka ah iyo soo dira rag marka wadanka u dhashaan annaga nala socda luqadana aad u yaqaana raggii baan u dirnay raggii marka maxaa idinku dhacabay dhaheen jidka horta xoogaa fura jidka waa xirteen baabuurti waa dhan waa go'doonsantaho jidka waa go'an yahay meeshaas sotiida masaajidkan raggi waa noo imaaday waxay horta masaajidka nagelsh waxay la yaabeen san u kala amar qaadanayno dadkan isku xiran weeye bay dheheen jaa waddada waa banneeyeen baabuurta waa kala socotay waxay dhaheen marka arrintan hadda dhacday nimankan labada nin ay geysteen gaalada ah xilliga ciiddiinin ay ku beegan tahay iyo fasahaadka dumarkan aad ka sheegateen waxaan ballan qaadaynaa dib dambe inaysan idinku soo noconaynin una dhici doonin ayagana waa xiraynaa oo xabsigan gelinaynaa idinkana raalli ahaada guryihiina kala aada oo annaga nugula maslixiyay markaas qaabkaasna marka uga soo dhammaana meeshaasna waayahay marka laga tago qisooyinkaas aad nooga sheekaysay sheekhanaa intii aad kenya joogtay maxaa caqabada ah shakhsiyan aad la kulantay ama dhallinyaradii hadda aad soo tilmaamtay aad la kulanteen bismilla ismaaciilo waa runtaa caqabaduhu way badnaayeen nagu dhacahaya ama aan la kulmaynay haddaad tahay qof shaqaynahaya dacwo salafiyana ka shaqaynahaya oo jihaadiya waa in horta ku tala gashaa saddex arrimood middood in lagu xiro ilaan waddanka uma dhalan sow maaha in xabsi lagu geeyo ama lagu musaafiriyo lagu soo tarxiilo ama ugu dambayn in lagu dilo saddexdaas horta waa diyaarad u noqonaysa maadaama aan doorannay waddadaas adag waxaan ku qanacsanayn allahna uga mahadnaqaynaa shahaado inaan ku sugaynay in camalkii aan ku sugnaano hataa haddaan dalkii ka tagno ilaahna waxaan warsanaynaa oo ikhlaas nagu siiya shahaado ayaan ilaahay warsanaynaa haddaan ka xuso marka hal ama labo inta aan la kulannay dhibaatooyin dhowr ah mar laigu handada kenya ayaa jirtay gudaheedii
waa garta oo laigu handada waa lagu xiri doonaa ama waa lagu qorshaynahayaa dilkaadaa la qorshaynahaya oo waa lagu dili doonaa mar waxaa jirka marka si toos ah ay ugu imaadeen dad ka socday dowladdii cabdulaahi yuusuf oo meeshana joogay kuwaasoo ay ku dhaheen waa inaad joojisaa dacu shaarica iyo adeegga aad kaga sheegaysid dowladdaas inay ridata aad ku sheegaysid oo waddooyinka aad la taagantaha kenyo waa inaad joojisaa waxaadna ogaataa bay dhaheen sirdoonnada ha noqoto inay ku ogyihiin si ay ayada maraykanka safaaradda etoobiya arrimahaasoo dhanna waxay rabeen macnaha inay ugu cabsi geliyaan inaan maraykan baa kaa warqaba maraykan hortii aniga ilaahay baa iga warqabay ma maraykan maa annaga wax naga qaadahayo waa u sheegay marka inuusan taa waxba aysan taraynin dhallinyaradii salifiyiintan u sheegay ninka nimankaas ay imaaday oo ninkaas ka socda ujeedkii u socdayna waa qadiyaddaas waxaan rabaa marka in laysla socdo isla markii wiilashii dhallinyarada ahaa ragna meeshay u dhasheen ragna sida anigii bay tageen oo soomaaliya bay ka soo jeedeen ragna hadday weli saaxada joogaan ragna waa shahiideen oo camalkii u shahiideen ilaahay ha ka aqbale dhallinyarada ayada ah ayaa handadaad ninkii ula tageen arrintaas hoggaanka ka ahaa waxayna sheegeen inay asaga meel saarahayaan wadaadka intuusan u dhowaaninba ka hor kabacdi ninkii oo dacwaaha yimiday oo dad aniga ii xiga ama dad aniga dadka iigu dhowaaya ayuu u sheegoo yidhi wadaadka waxuu ii soo dira dhallinyaro dhallinyarada waa i dili rabaan ama waxa weye dilkayga ayay rabaan inay ku fududaadaan nimanka ugu fududaan rabaan marka ninkaas waa kuma
wallahi hadda nin hadda magaciisa aan xasuusta ma ahayn laakiin waa nin ay isu dhowaayeen cabdulaahi yuusuf heeb ahaan marka laga dowladda cabdulaahi yuusufna ka tirsanaa dowladda cabdulaahi yuusufna ka tirsanaa eedhaha iyo riddada iyo gaalnimada aad ka daba wado oo kenya la fadhido si ayada maraykanka iyo safaaradda etoobiya waa kaa warqabtaa oo ku botaynahaya marka yaan laygu fududaan nuu yiri yaan lay dilin waa cabaadii marka ilaahay nimcadii waxaan sheegaynaa oo ilaahayna nagu sugay seefta iyo dacwada inay labadaba isla socdaan sida qur-aankaba lagu sheega wakafaa birabbika haadiyan wa nasiira ilaahay baa kaaga filan ummaddan inuu ilaahay xaqa ku hanuuniyo iyo in ilaahay kugu gargaaro nebi maxamedow oo diinkan ilaahay sariirideed ilaahay kugu gargaaro kenya haddaan joogno marka caqabadaas adagna wayna soo mareen waa tahay sheekhana intaa waxaa uga gudbaynaa su-aalihii xagga jihaadka iyo dacwada markan waxaan usoo gudagelaynaa mowduuc kale oo ka mida kulankeenna sheekh cabdiweli soomaalida xilliyadii hore shayaadiinta way u hoggaansami jireen waxbay u goorici jireen goorme ayaa la bilaabay in lagula dagaalamo qur'aanka kariimka ismaaciilow sida saxda ah ma dhihi karo sanad hebelaa la bilaabay laakiin waxaan ogaa wadaad hadda aanan xusuusan magaciisa inuu ka furay balaagsii inuu ka furay qur'aansaar lagu daweynayo dadka lagu cilaajayo shayaadiinta qaba sida aad sheegsana xilliyadii hore shayaadiinta waxay samayn jireen xeryaha waaweyn ee nimankan duruq suufiya ee waddanka ku yaala yaa dadka qur'aanka looga muday jiray wakti hebel mudaynta marka maxay tahay micnaha in ama xoolo looga mudeeyo oo la yidhaahda iska daaya ninkan xoolana waa laydinka siinaya qaabka ay samayn jireen suufida oo shayaadiintii xoolo la siiyo oo xoolo la siiya shayaadiinta loo gowraco ilaahay keyrkii jinnigii iyo xoolo intay u qalaan qofkan xoolo lagu jaangooyo la yidhaahs bishaan bisheeda soo doonta saasay samayn jireen markaas yaa micnaha ay bilaabwaayahay adiga goorme bilowday sheekh cabdiweli inaad dadka qur-aan ka saarto horta su-aashaas waa sax xilliga aan bilaabay waxay isugu fiicneed in la yidhaahdo maxaa kugu kalifay adiga inaad bilowdo laakiin maadaama aad weydiisay goorta aan bilaabay waxaan bilaabay kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadi sababta aan u bilaabayna waxay ahayd sababka weeye xaafadda aan deganaa way iska xaafado badnaayeen marka wardhiiglayoo kale laga soo qaado oo aan deegaan ku ahaa hooyadayna ay deganeeday waxaa u badnaay dariiqada suufiyada ama mushrikiinta kuwooda weliba ugu xunxun ama caanka ahaa ee muqdisho laga yaqiin sida cabdalle iyo cawareere aadan dheere biyo maalow oo dhankan howladaag naga xigay weliyow cadde iyo kuwo kale oo aad u fara badan oo reer muqdisho markaad fiiriso wareeriyey iyagoo dadka cabsiinahayey shirkiyaad sharadna waa laga soo xiran jiray qubura yacni carana faraqaa loogu soo xiri jiray waana laga muday jiray sanadkii mar inay xoolo keenaan markaas kadib ayaa waxaan ku qasbanaaday aniga ahaan inaan kula dagaalamo cilaajkii saxda ahaa shayaadiinta markaasaan bilaabay dadkana aan markaa ku xiro kitaabka in laysku cilaajo iyo sunnadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo cilaajkii mudaawaadka ahaa ayaan markaa bilaabay meel la yidhaha laba dhagax ayaan quraansaar ka furay marka waa tahay intii aad ku howlaneed quraansaarka qisaskii kugu yaabka badnaa ee ku soo maray maxaad nooga sheegi kartaa sheekhana qisasku waa badan yihiin marka laga hadlahayo cadowga horta lala dagaalamayaa cuduradan ruuxiga marka la daweynayo haynta waxyaabaha la daweeyo waxyaabaha ugu dhibka badanna waa alcaynu xaquu yiri nebigu haddii maanta ajashiisa qof wax ka dheerayha ay jiri leedahay la sabaqatul caynu yiri nebigu ishaa ka dheeray lahayd jinkuna waa makhluuq naga qarsoon annagaba aan arkaynin inahu yaraakum huwa qabiiluhu min xaysu laa tarawna sixirkuna waa wax jiro nebi maxamed baa la sixray alayhi salaatu wasalaam way badan yihiin marka qisooyinka aan la kulannay ee soomaalida aan ka daweynay cuduradan ruuxiga ah aaday u fara badan yihiin haddaan hal qiso soo qaato waxaa lay keenay wiil dhallinyaro ah waxaa laga keenay degmada marko waxaa wada hooyadii asaga dhashay wuu iska qaylinahaya wiilka asaga ah ha qayliye silsilad baa haddana lugta uga xiran hooyadii baana wadda wuuna qaylinahaya markiska aan ku lahaa laba dhagax qolal badan ilaa afar qol buu ka koobmee qolalka ragga ay lahaayeen silsilado oo biro ahaa iigu xirnaa marka aan keenay silsiladii sidaa loogu xiray dhawaqi waa qaylahaya muddo saddex maalina ninka wuu iska qaylinayay wax adiga xoogaa miir daboolsan camalna uu ahaa wax la haystana waa ahaa calaamaadkiisa markaan fiiriyay markaa nuuc min asixir camal nin sixran koonfurna laga soo sixray inuu yahay waan cilaajinoo qur-aan aan ku akhrinay saddexdaa maalin ilaahay jalla wacala xanuunka waa ka qaada ninka ninkan aad ula yaaba buu ahaa xanuunka ku dhegana iyo soo u dhawaaqahayay iyo haddana silsiladdii waa ka furnay hooyadii dhashay aad bay u faraxday waana noo ducaysay mudaawaadna waa siina oo sicirkii aan uga hunqaacin ilaahay fadligee qisadaas horta qisa bay ahayd qiso aad loola yaabay ahaydoo nin silsilad ku xiran oo iska dhawaaqahaya haddana ilaahay sabab nooga dhigay qisada labaad nin jin qaba baa lay keenay markii lay keenay ninka isaga waxaan kula yaabay jinka markuu qur-aanka la akhrinahayo waa kula dagaalahayaa haddaad tahliil wejiga uga shubto awoodda ka tegaysa waa dhacaya haddii aad yacni qur-aanku akhriso waa soo kacaya haddana dagaal kugu bilaabaya tuf haddaad tiraa neefta aad tuf ku tiraahdana waa suuxaya waa dhacaya ninkii sidaa ahaa muddo markiis ku jiray qisada iigu yaabka badneed dibbay iigu soo celin doonaana intay bixiyeen bay waxay dheheen waraabo gubta yaalla oo jinka cunaa la leeyahay aan u geehaynahay dheh ninkii waa wadeen waraabihiyaa loo geeyey waraabihii ceega tira ku siiyo jinuu cunaa iska dhaaf ninkii wuxuu yiri iga baxshuuri ninkaa waraabo iga dilahayaa lacag isaga aruursay bogta dadkii dadkii waxaa soomaalida wixii loo sheego waa iska rabaanoo jinkuu cunaa waraabaha inta maqleen aa ninkii loo geeyey markii waraabihii loo geeyabuu arkaba ninkan waraabihii ceega dhab ku yiri arka fujiyaa ka dhacda marka dibaa laygugu soo celshibqisada igu yaabka badnadoon la yaabay intaan jooga bay ahayd ilaahayna shafo wuxuu ku siiyey qur'aankii iyo sunnadii rasuulka aan ku cilaajnay ninkaalabadaa qiso waa la kulanay waa tahay sheekhana sidoo kale waxaa tahay qof dadka xanuunsan cilaajiya oo cilaaj u sameeya maxaa caqabada ah oo aad la kulantay intii hooshaasi aad waday maxaase dardaaran iyo tawjiihaad ah aad siin lahayd dadka cudurada ruuxiga la xanuunsanaya bismilah alxamdulilah ismaaciilo way jirtaa caqabada dhowr ah mar ayaa waxaa dhacday in qof jinni uu yani ka dhaxadlahayo oo aan cilaajihayo uu jinki ila warramo waa garta uu yidhaahdo waxaan rabaa inaan kula shaqeeyo oo see ila shaqaynaysaa waa garta waxaan rabaa ilbiriqsiyo inaan wax walba kugu qabto adiga amarkaadaan ku shaqaynahaya oo waxaan yidhahdaa ila shaqayso anigu allaan ka furanahayaa sababto adigu makhluuq baa tah khaaliq iyo anigu isdayhaynaa oo waxaan soo gelaya ayadii ilaahay yiri waanahu kaana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqa marka aniga kibiraan ka qaadahaya tarafuc baa igelahayo jin baa ii khidmaynahaya baan leeyaho waa kala cararahaya marka aniga fidnadaas igelinin jinow gabadhan aad jirkeeda ku jirta isaga bax waxba aniga hay qabanin waxna kaama rabno axadkaan ictimaadayno ilaahay wey tabaaraka watacaala qisada hadda igu yaab ka badneed jin dhahay waa kula shaqaynaya oo adiguna aadan arkaynin ayaa culeys ugu noqotay marka dardaaranka xaggeeda marka waxaan u dardaarmi lahaa dadka muslimiinta ah guud ahaan gaar ahaan hadda ummadda soomaaliyeed ee luqada aan ku hadlahaya fahmaysa ee iclaankana kala kulmaysa waxaan u dardaarmi lahaa inay ilaahay jalla wacalaa xusuustiisii ay badiyaan allana ay isku xiraan shakigana ay iska dhaafaan maxaa yeele shakiga wuxuu keenahayaa qofka inuu isla warramuu keenahayaa nebiguna waa yiri dacmaa yariibuka ilaa maa laa yariibuka wixii ku shakeliya ka tag adiga waxaan ku shakina u tag marka xusuusta ilaahay uu badiyo dikriga inuu badiyo ee salaadaha waajibaadka iyo sunnooyinkooda inuu ilaaliyo qur'aanka inuu raatib u samaysto yoomiya maanta maxaa akhri kartaa qofka jus ma akhri kartaa jus ma gaarsii kara xiis ma akhri karaa jalaad ma akhri kartaa dadku isku mid maaha qofba waqti buu bixinahayaa marka qof walba waxaan u dardaarmayaa juska qur'aanka inuusan ka tegin yoomiya ama jalaad hadduu akhri karo si toddobada maalinba qur-aanka uu dhammeeyo ilan dadku isku darajo maaha guryahana lagu akhriyo suuratulbaqara lagu akhriyo si cadowga loola xisaabtamo kiisa muuqda iyo kiisa qarson intaba in juhdiga dadku ay bixiyaan ayaan dardaarmaya ilaahayna hana xafida dhammaantanada
sheekhana maadaama aad tahay culimada dadka cilaajiya ee qur-aanka saara bal dadka ku dhegeysanaya iyo dadka la xanuunsanaya cuduradaasi si ay kaaga faa'iidaystaan qofka xanuunsan sidee loo cilaajinaya waa su-aal muhiima weeye sababtoo ah waxaa soo noqnoqday cuduradan ruuxiga ah inay dadku la xanuunsanahayaan oo cadowgiina ay soo dirahayaan jinaa lasoo adeegsanahayaa sixiraa qofkii lagu samaynahayaa ilbaa asiibayso cudurada baaba nagu soo noqnoqdeen marka qaabka loo daweynahayo haddii la helo qof qof xigtadiisiiya waa la cilaajahayaa mithaalan haddii qofkan hala daweeyo la yidhaah qofkiina oo qof dumaraya waa inuu qof naga xigsadaa min xaysu sharci sababto hadday xanuunsato wax walbaa ka imaan kara inay dharka iska tuurataa dhici karto waa in qof iyada maxram u ah oo marka la cilaajahayo la joogo waa inaa helaa waa shuruudda aniga marka qaab laga hadlaayo culimmaduna ay dejiyaan in lagu cilaajo u baahan gabadha muslimadda ah haddii nin raga uu yahayna naftirkiisa hadduu xanuunsada waa kula dagaali karaa ama adaa dhib u geysan karo ama asaa dhib kuu geysan karo waa in la helaa marka qof kaa xiga laabudda qofka la cilaaja waa inuu qof la socda ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo kabacdi waxaan wax ku cilaajayno waa aayadihii ruqiga sharciga soo arooray aayaadkii goosgooska ahaa ee sixirka kuwa caynta kuwii jinka ka hadlahayay iyo aayaadkii ashifaa qur-aanka si gooniya loo soo qulaasiyey iyagana iyo habaar in la habaaro waxaa ku jira qofka jirkiisa laba qayb waa marka dadka qaybna waxba ka dhex qaylinaya oo ka dhex hadlaya qariinkii la socday ama jinkii loo soo diray ama caynta asiibtay yaa ka dhex qaylin qaarna waxa weeyaan waxba ka hadli maayaan noocaas markaan waxba ka hadlayn waxaa la yidhaha nooca khanaaska oo isqarinayaan oo ay gabanayaan noocaas khanaaska laba qayb way ka koobmaan sida qur-aanka ilahay uu ku sheegay من الجنة والناس سيدا آيات القرآن قالوا الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس نوع خناس كو إلهي سورة تسكو شيء قوي لبدا سورة ضد نحي سود المكي النبي قال السحر واحد سحر كامل ذلك المسلمين تا إنه قبصدان ويكون لقانا لقربا سيدا عايشة إتلمام يسو كان يتعود بكلمات نبي كلمات بو مغنقل الجري فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما لبدا سورة نحي سود قتي نبي واقب سيوحي قرأ نوى كتي لبدا سورة ضد سيقار أه حرس حر قامل وشرك مخلوق إليه أبورور من إلهي كم مغنقليسه qofka marka waxaa lagu cilaajayaa qur'aankoo lala jahra jaharkaas marka wuxuu saameyn ku leeyahay wixii ku jira jirka inay gubtaan oo ay qayliyaan qaarkood iyagoo ka dhaxadlahaya qaarna aysan ka dhaxadlayn waxaana soo martay qaar laga dhaxadlay oo sheegtay gabar baa laygu keenay markiiskii aan joogay laba dhagax nin baa ka dhex qaylaynaya ninkaana wada hadal guuraya wada maray laakiin isfahmi waayeen markay isfahmi waayeen ishiibuu la dhiga marka dumarkuna waxaa la yidhaahdaa kow kun iyo kow bay koolkooliyaan kow bay kala baxaan waa damac badan yihiin jaa ninkii damac bay gelisay waana uga baxda ninka ishiibuu la dhiga marka waxaa bilaabatay marka waagii hogaam ku-xeedka ahayd yarka gabadha la dhashay wuxuu yidhi ninkan asagana bakaaru ka ganacsanahaya gabadhan la dhalatana way xanuunsanaysaa walle aanan yeelaynu marka waxaan yidhi waxbaa fududaanina ninka anaa bakaaru ugu tegahaye weesaan uga soo qaadahaya dhiiggiisana waxbaa banaysan waa iga ogolaaday walaalkii maalin jimcahan balansho waxaan idhi imow xarunta qaybta horumarkii cilaaj boqoltan iyo afran jimca kasta akrinaa markaan dhammayna saddex saaca laga baxaya afar saac imo inaa gabadhu weysataan gabadhaas wada hadal mid dhexmar ahaa waa ogtahay xaaladda lagu jiro ogaami kuxeeda waddanka joogo dadka qabyaalaha la isaga dilahayaa hadda cidduna isku famiil ma ihidina laakiin gabadhu waa isfahmi weysiin gabadhuna shaydaana ka dhexadlaa magacaadu sheega wule ani hebel hebel baan ah gabadhuna waa la xanuunsanaysaa waa la tiihaysaa ni ahow waxaan idhi weysaa lagaa rabaa wuxuu yidhi soomaalida waxa ugu badan marka weyse keen la yidhaah waxay dhahaan qumay waay maa lay dhahay macnaha inaa soomaalida dadkii qumayaysataa iyo xoogaa ka cararan maxaa yidhahda wax qumaya maba sheegaynine laakiin wixii shaydaan baa magacaadi sheegana gabadhuna ay xiriir lahaadeen cidda waa sheegahayaan marka si loo kala badbaado adiga naftaada kugu badbaado nigu gabadhi aan weyse qaadato meesha ugu imaha huu yidhi diyaar waa yimiday afarti saac gabadhi aan sacfinna yidhi beeshin aan u diyaarinay xibnaha iska dhaqaanay markuu nadiifiyey weyse qaad kaamil u weyse qaatay biyihaas yaan biyo kale inta loogu daro loo badiyey yaan gabar kale lindhay musqusha laga lindhay waa looga nixinaa marka inta sii jeesta la yaraa dhabarka fash looga siiyaa waa loogu qubeeyaa biyaha lama cabayo macnaha marka loogu qubeeyo gabadhii way xirxirneed cidna lama hadlayn asiga unbaa ka dhex qaylahay fag maalintaasa ugu dambaysa way yaraysatay waa caafimaad ilaahay caafimaad u siiyo gabar kaloo layga keenay beledweyne layga keenay anoo muqdisho jooga wiilka waxaan iri weyse ka soo qaaday saddexlaa weyse looga soo qaaday macnaha uusoo weyse qaatay ayadana sidoo kale u bootay marka dad badan aan cilaajka uga uga daaweyn haddii marka qaabka ugu dhow ee qofka lagu daweyn karo haddii la ogaado waxaan ka hadlayo caynta qofka haddii la garanay intay wax dhex marahayeen ama naxdinay ku gashay ama xasaday ku gashay ama cishqi iyo maxabe iyo jeceyl bay ku gashay ama wayla tacjubkay intaba in qofkii la yiraa u weyse qaado qofka hadduu diido see la yeelaya hadduu diido markaas cilaajkaa lagula dadaalahayaa sababta qofki lama qasbi karo waa garta aniga qumay tahay ilaada soomaalida baaba ka dagaalamaya mogta marka ilaada u weyse qaado qumay tahay ilaada mida dagaalba waybaan la qabato dhowr maray qabato dhacdadaas marka saa darteeda qur'aankaa ka adag iyo adkaaraadkii insha allahu in ilaahay shaafiyana waa rajeynaya qofkaas la cilaajayana waxaa laga rabaa inuu adkaaraadka ilaaliyo weysaqaad uu ku seexdo weysaqaad uu ku socdo salaadihii cibaadaadka iyo taacada iyo ku-xirnaashaha ilaahayna inuu ku dadaalo biidni illahi shaafiya insha waa gartay sheekhana intaada halkaa ka bixin qofka xanuunsan inuu sixir qabo inuu il qabo inuu jin kala qabo sidee lagu kala ogaadaa bismillah calaamaaday kala leeyihin metaalan sixirkoo kale nuucna waa nuucii cuqadka la dhahayey oo nebi maxamed lagu sixray la guntay tintiisa qayb ka midana meel la geliyey metaalan wayna qabatay gubtoo kale gabadhan noola geeyey gurigii ninkiisa ninkii qabaana waday qur-aanaan ku akhrinay wuxuu sheegay sixirka cuqadka ah in haanta biyaha hoosteeda ayada tinteeda qayb ka mid uu geliyey qariinka ka dhex hadlayay markaas isagoo miirka ka haystaan yir hadda inta istaagtid adigoo sidaada aad u sheegaysid ka soo bixi meesha godkii wahaan hoosteeda ka qoday bacow soo baxsho tinti gabadha iyo waxay ku jiraan gabadha maanta saxanuu ugu dambeeya nooca cuqadka ah nabiga waxii baa loogu sheegay nabiga waxii baa loogu sheegay nooca cuqadka ah nooca ma'kuul sixru ma'kuul wal mashruub la yidhaahdo culimmada waxay dhahaan dibiga asnaa alqira'a yaa qofka labalabaa qabanaysa marka qur-aanka lagu wado mataguu bilaaba wax ka imaaha male alabalabooha wax ka imaaha male markaas wuxuu qabaa sixir ama cuno loogu dare ama biyo loogu dare taana waa laga hunqaacina madaawaadka lagu matajiyo yaa la siina waa laga matajinaya waa la dhaqaya bogiisa lamsigayaa jiro haatufkaa jiro telefon qofka loo soo marsiiyo saliide iyo geeda la marina qaarkood goojoon dhegaha looga shubaa sanka looga shubaa indhaha kuwa lagu shubaa waxoo dhan ayaa lagula dagaalamaya insha allah noocaas cayntana haddii la ogaado qofka weysaa looga qaaday waa fududaha qaabka loo cilaajo jinkuna waa makhluuq khafiya oo naga qarsoon waa lala hadli diinkaa loogu yiri hadday gaala yihiin hadday diidaan qur-aanka lagu gubo iska cabaadayaan ma adkaysan karaan muslimiinta kuwa ahaa ugu dhib badan oo qur-aanka kula akhrinhayo ayagana waa la ahbina habaaraa loogu diraa alla lagu dacweeha insha allah in ilaahay ka shaafiyaan rajayna waa fududyihiin waata ugu dambeyn een gabagabadii kulanka ayaan soo gaarnay sheekhana baaqaaga ugu dambeeya muxuu yahay ugu dambeyn waxaan ugu baaqahayaa guud ahaan ummadda muslimka ah gaar ahaan dadka soomaaliyeed kuwa jooga waddanka haddaynu ku noolnahay ee bariga afrika soomaaliya iyo kuwa dibadda ku maqan ee dhawqayna uu gaari doono waxaan leenahay walaalayaal maanta ma jirto meel lagu kala haro maxaa yeelay cadowgu wuxuu marahayaa meesha ugu dambaysa wuxuuna u baahan yahay in laysraaciyo si wadajir ahna laysu raaciyo sababtoo camalkan jihaadka ilaah wuxuu ku jecel yahay wadajirkaas alla wuxuu tilmaamay wuxdada iyo midnimada in jihaadka lagu wado saxaabadu markay nabiga weydiiyeen maxaa ilaahay jecel yahay aan samayne in allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safa kaannahum bunyaanu marsuus aayaddaa soo degatay ilahay wuxuu jecel yahay jidkiisa in lagu dagaalama iyadoo hal saflaya marka waa inaan meel uga soo wada jeesanaa oo aan cadowga asaga ah aanan waxba reebanaynin oo maanta wuxuu duulaan ku yahay cadowga diintii islaamka oo dadka diinkoodu duulaan ku yahay dadkii dadnimadoodana duulaan buu ku yahay oo qof bilaaadana maanta ka badbaadaya ma laha waxaan rabaa marka si guud inaan ula hadlo xarakatu shabaab almujaahidiin qiyaadada guud ee camalka awalan horta ilahay inay isu dhul dhigaan ilaa xaggiisana inay u tiiriyaan shaqo kasta ay qabanahayaan cadowgana inay la sabartamaan sugnaansho iyo sabarna inay allah warsadaan tabaaraka wa tacaala walaalayaal waa inaan la dayacin guud ahaan dhiigga ragga shuhadada ah maadaama qaali uu yahay dhiigga asaga ah annagana aan maanta hoos hirgelayno harkiisa maanta walaayaadka waxaan ku joognaa ragga shuhadada dhiiggooda jiilka annaga naga dambeeya soo baxayana way iftiinsan doonaanoo iftiin buu u yahay cadowga horarka ah ee soo duulana holac iyo naar buu ku yahay dhiigga shuhadada ah dhammaanteen marka waa inaan wada buuxinnaa maktabka istishhaadiyiinta waa inaan wada buuxinnaa waana maktabka gaala ka cabaajiye weye marka runta laga hadlahayo waa inaan markaa u diyaargarownaa kulligayn inaan cadowga isku wada qarxino maxaa yeelay dhammaantannada waxaan nahay inaan cadowga muwaajahayno marka dardaarankayga intaasaan kusoo qulaasayn waxaan ilaahay warsanaynaa inuu camalka nagu sugo thabaadna u nasiiyo ilaa ilaahay aan kala kulanno qaatimadana ilaa shahaada noogu qatima ilaahay warsanaynaa gaalada nagu soo duushana ilaahay ha jabiyaan leenahay ha la dila iyo ha la qabto gaalo allah ka dhiga iyo murtadiin mujaahidiintana ilaahay ha guulaysiiyo walaalaha ilaahay dartii loo dilo ilaahay shahaadooda ha aqbalo allah dartii ragga loo dhaawacana allah ha caafimaadiyo gaalo gacantooda ragga galay ee muslimiin leh rag iyo dumar leh cadowga xabsiyada ay ku jirdilahayaanna ilaahay cadowga gacantooda ha nooga soo fakiyo annagana ilaahay cadow nooma gacan geliyo ridda iyo gaalnimana allah naga ilaasho qaatimadana tawxiid iyo shahaada allah noogu qatimo wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed waa hagaag intaas ayaan ku hakinaynaa barnaamijkeennii andalus bodkasti oo maanta uu marti inoogu ahaa sheekh cabdiweli cabdulaahi muudey abu muxamed oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga intaa mid lamida barnaamij caynkanoo kale aan ku kulmi doonna insha allahu tacaala waxaanu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا مدى النقمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا مدى النقمة فيا أبناء أمتنا أعيدوا لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيدوا لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيدوا لفجرنا البسمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على